bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين slى اllه وslm عlى nabiyina mxamed وعlى آlih وصaxbih أجmacيin ama bعd qala الإmaamu abu dawuud raximah اllah tacaalى أwlu kitaabi الجihaad jihaadkii kitaabkiisii bilowgiisii weeyaan maxalkaani baabu ma jaءa fi اlhijraةi wasukna اlbadwi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa'a yimid fi lhijrati hijrada sha'nigeeda ku yimid wa sukna albadwi iyo meelaha baadiyaha degistooda wixii ku yimid ayb kitaabka marka waxaa weeyaan awalu kitaabi iljihaad bilowgiisa in muddo'ana isaga ayaa soconaayo axaadiidtiisana aad bay u fara badan tahay axaadiid fara badan buuna abu daawuudku uu keenayaa oo kutub fara badan ka maqan taqriiban yacnii kitaabu الsalaaة iyo kitaabu aljihaad aad bay isugu yacnii isugu dhowdhow yihiin tirada xagga axaadiidta aad buu u badan yahay kutubta abu daawuud sunankiisa dhexdiisa uu yeelay kuwa ugu badan ayuu ku jiraa kitaabu اljihaad jihaadna waxaa weeyaan min aljahdi yaa laga keenay wahiya almashaqatu mashaqada iyo darnaanta weeyaan asalkiisa ee xagga luqada macnahaasuu leeyahay xagga sharcigana waxaa weeyaan badluljahdi fii muqaatalati اlkufaari liiclaa'i kelimat اllaah mashaqada iyo tabarta oo la bixiyo fii muqaatalati اlkufaar gaalada la dagaalankooda lagu bixiyo liiclaa'i kelimat illaahina loo bixiyo ilaahay kelmaddiisa kor ahaanshadeeda waa in la kordhigo kor loo dhigo xaafidku sidaas uu sharcan macnahaasay marka culammadu u badan yihiin tacriifkooda sharciga ahna kaa unbuu ku dul wareegayaa ayb badluljahdi marka la leeyahay mashaqo iyo tamar fara badan baa baxayso naf iyo maal iyo cabsi fara badan iyo yaa ku baxayso fii qitaali اlkufaarna gaalada la dagaalankooda ama fii muqaatalati اlkufaar waxaa baxaysa dagaalka muslimiinta dhexdooda ka socda iyo oo kaas isagoo aan lagu magacaabin jihaad aan lagu magacaabaynin haddii uu xaqdarro yahayna waa fidno haddii mid isagu qofka uu naftiisa ku difaacayo uu yahay amase uu yahay mid uun markaa ama mudaacu duruq iyo lagula dagaalamo oo kalena badanaa culummada jihaadka kuma daraan inkastoo uu saa'iq yahay sharcan ayb oo yacnii axkaamtii marka jihaadka qofka ku dhintaa uu gelayo ee lama geliyo kaasoo kale ayb mararka qaarna jihaadka waxaa lagu idlaaqaa fii sabiiliillaahi ayaa la yidhaahdaa macnaha fii sabiilillahi kolka la idlaaqana jihaadkaa loo jeeda iyo qaswiga duulaanka iyo mulaaqaatu ahlilxarbi dadka ahluxarbigaoo lala kulmo min alkufaari dagaal lagula kulmo ayb waxaa iska soo gala marka fii sabiilillaahi ibnu cabdilbar sida uu leeyahay kullu man kharaja fii sabiili birin wa xaqin wa khayrin mima qad abaaxahu allahu ka qitaali ahli اlbaqyi alkhawaariji wاllusuusi wاlmuxaaribiina aw amrin bimacruufin aw nahyin can munkarin alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar iyo buqaad lala diriro iyo tuugada iyo dadka muxaaribiinta oo qudaacu duruqa lala dagaalamo iyo ayaa iska soo gala fii sabiiliillaahi inkastoo axkaamtii jihaadka aynan meelo badan ka qaadanaynin sida qofka shahiidka macrakada gaalada ku dhinto lama dhaqo sidiisaa lagu duugaa dharkiisa iyo wixiisa waxyaabaha waa laga yaabaa marka ay kaga duwanaato tan ayb jihaadku marka axaadiidta nebiga lagaga wariyey aad bay u fara badan tahay maxaa yeele noloshiisaa u badnayd laba qayboodba u qaybsamaa mid yacnii laba xugun buu leeyahay u jeeda xukunka jihaadka sida caamkaa waa fardu kifaayo oo haddii bulshada qayb ka mida ay u baxdo qaybtaasaa ajarka helayso dadka intooda kale aan aadinna iyagu ajarkii baa ka baaqanaya laakiin ma dembaabaya xukunkiisu waa fardu kifaaya ayb axaadiidta iyo aayaadka marka la jamciyo saasay ku imaanaysaa xaalaad naadir ah oo uu farducayn noqdana waa jiraa ilaa saddex xaalay ku koobaan marka culammadu ay ku sheegaan saddex suuro suuro waxaa weeyaan istinfaar markii la sameeyo oo imaamka ama ninka markaa muslimiinta xukumo taladooda haayo haddii uu dad ku qoro jihaadka uu yidhaahdo hebel adiga adiga adiga adiga baxa intii uu marka intii uu ka bixi dalbay intii uu ka bixi dalbay oo imaamku uu inay baxaan uu faray waajib cayni ah buu ku noqonayaa waidastunfirtum fanfiruu xadiidkaasi inoogu imaanaysaa suurada kale waxaa weeyaan idaa dahama alcaduwu calaa ardi اlmuslimiin dhulka muslimiinta ama yacnii meel beled islaam haddii uu cadowgu qabsado oo uu marka istiilaa'a ku sameeyo gacanta uu ku dhigo dadka meeshaas joogo iyo hadday iyagu isaga filan yihiin iyagu waajib cayniyo ku noqonaya haddayna isaga filnayna kuwa ku xigo oo muslimiinta laga rabaa inay u soo hiiliyaan wahaakada intii ay ku faradkaasi marka ama maslaxadaasi ay ku xasili karto markaana farducayn buu noqdaa xaalad saddexaad oo farducayn noqda ayaa jirto waa ninkii isaga tadawuc ahaan dagaalka inta aaday kama soo noqon karo ilaa in xaalad un markaa ay timaado ay u rugsaynaysa ma ahana ayb oo safkii haddii uu galo waa ku caynoobay kama soo carari karo ayb ilaa inuu mutaxarif liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'atin inuu yahay ma ahana saddexdaas suuro ibnu cuhaymiin wuxuu ku daraa suurad afaraad oo farducayn uu noqonayo waxaa weeyaan suuradda afaraad haddii jihaadka maslaxadiisu aynan qumi karin ilaa qof cilmi shay u leh oo qofkaasi haddii shaygaas uu bixiyo cilmigaas uu dhaqan geliyona yacnii ama fannigaas ama yacni farsamadaas isaga keliya uu yaqaano jihaadkuna lagama maarmaan farsamadaas ay u tahay ninkaas yaqaan waajib cayniyay ku noqonaysaa ayb afartaas middaas afaraaduu ku daraa ibnu cuhaymiin dii bulshada inteedii kale aysan aqoonin maslaxadiina isaga ay yacnii ku taxaquqayso haddii isagu markaa uu iska daayana muslimiintu jabaayaan waajibay ku tahay isagu inuu meeshaas taga marka afartaas xaaladood isagu middaa afaraaduu ku daraa xaalaadkaas wixii ka soo haray jihaadku waa fardu kifaayo laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru ulidarari wamaa kaana almu'minuuna liyamfiruu kaafa adiladaa faraha badan baa daliil waxaa kaluu jihaadku leeyahay isaguna marka laabudda in tamyiiz ou jiro tamayuz oo muslimiinta iyo gaalada gaaladii lala diriraya muslimiintu inay kala soocan yihiin oo ay markaa yacnii iyaga dagaalka lagu kala sooci karo haddii aan lagu kala sooci karin muslimku inuu baaba'ana xaalka u badanayo isdilaam xaalatulisdilaam markaasoo kale yacnii waxaa weeyaan low tasayaluu lacadabna aladiina kafaruu ayaa degayso nacam aayadda aayatulfatxi nacam walowlaa rijaalun mu'minuuna wanisaaءu mu'minaatun lm taclamuuhum an tada'uuhum fatusiibakum minhum macarat bغayri cilmin liyudkhil اllahu fii raxmatihi man yashaa low tazayaluu lacadabna aladiina kafaruu minhum cadaaban aliima oo dararka yani waxaa weyaan gaaladaa loo rabaa dadka muslimiintaana darar looma rabo haddii marka iyadoo dararkii gaalada marka uu yani uu taxaquqi karo iyagoo muslimiintiina marka laga sooco waajib weeyaan ayb haddii kalena waxaa weeyaan markaa in marka ay dadka ahlu cilmiga ama dadka ahlu imrada yaa laga rabaa inaysaan inay wax kala soocaan si uu u taxaquqo jihaadka ayb tamayuskaasi marka waa daruuri jihaadku daruuri buu u yahay ayb jihaadku kutub badan baa laga alifay fadaa'il iyo axkaam labadaasuu leeyahay ayb fadaa'ishiisa wax badan waa laga alifay ciz bin cabdisalaam yaa wuxuu alifay kitaab layidhaha axkaamu اljihaad wafadaa'iluhu alijtihaad fii طalab اljihaad ibna kaiira alifay oo waa maطbuuc alijtihaadu fii iqaamati fardi اljihaad ibni casaakir yaa iskale adabu اlmuluuk wa kifaayaة اlmuluuk fii nacam oo ka hadlayo fanu اlxarbi iyo siyaasaة اlxarbi iyona fakhrudiin moxamed ibnu mansuur yaa iskale kutub badanoo arbaciinaadaa laga alifay ibnu taymiya rasaa'il badan buu leeyahay kitaabka yacnii hadda madbuuca ah intaan aniga arkay axkaamta ku dadaalo weliba si fiqhi muqaaran ah ugu dadaalo waa kitaabka la yidhaahdo alinjaad fii abwaab اljihaad uu leeyahay ibn اlmunaasif alqurطubi waa maطbuuc ibn اlmunaasif alqurطubi ayaa iskale lix boqol iyo xoogaa buu ahaa qarnigii toddobaad wakhtiyadii alimaamu nawowi iyo wakhti ahaa kitaabkaasu alifay marka alinjaad fii abwaabi اljihaad la yidhaahdo waa laba mujallad fiqhiga jihaadka aaduu u koobay marka qofka yacnii inuu wax badan ka ogaado raba axkaamtaas jihaadka ma ka maarmaayo inuu kitaabkaas akhriyo ayb akhristo waxaa ka mid ah alfuruusiyat اlmuxamadiya ibnuاlqayim baa iskale ayb waxaa ka mid ah jihaad اlacdaa waوujuub الtacaawuni bayna اlmuslimiin sheekh sicdi baa alifay kitaab اljihaad libni اlmubaarak culammadu marka kutub badan bay ka alifeen ayb macnahaasoo marka luqa ahaan leeyahay sharci ahaanna macnihiisu sidaas waaye kutubaha faraha badanna waa loo alifay marka musanifku isagaaba keeni doono abwaabtiisa fiqhiga ah iyo fadaa'ishiisa labadaba dadku laakiin in badan waxaad moodaa yacnii fadaa'isha keliya inay ka warqabaan oo aynan ka warqabin oo aanay ka warqabin fiqhigii shayga haddaan fiqhigiisa laga warqabinna maba ansaxayabila niyo u baahan yahay niyadu waxay u baahan tahay shayga in cilmi loo lahaado haddii marka ruuxa fiqigiisii uu iska daayo wuxuu noqonayaa nin salaadii fiqigeeda iska daayey oo fadligeeda uun ku ta'auray ayuu noqonayaa haddii marka salaadda fadligeeda aad ku ta'aurto laa shaka ajar badan bay leedahay laakiin ajarkaasi goormuu imaanaa marka fiqigeeda la soxo ayb hadday noqon lahayd shuruud iyo arkaan iyo waxyaabaha la xiriiro ayb kitaabkan marka fiqigu aad ugu dadaalay marka baab marka wuxuu ka bilaabay hijrada ilaa jihaadka waxaa ka horraysa hijro ilaa muslimka iyo gaalada in la kala sooca la rabaa ayb gaalada iyo muslimkii baa la kala soocayaa uma marka hijradu hadday xasisho jihaadkii marka waa ku xigaa rasuulka tartiibtiisuna sidaasay ahayd hijradiisaa horraysay uma jihaadka faradkiisi baa dembeeyey oo marka uu nebigu maka ka hijroodo madiine uu tegey ayaa inuu wax iska celiyo la faray udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu ayb wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir ayb kadibna martabayacnii martabadaasi waxay ahayd ama derajadaasi waa idin waa jaa'is dagaalku waa idiin bannaan yahay ahayd uma ka bacdi waxaa la galay marxalad kale oo iyadu yacnii ahayd waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum kuwa idinla dagaalamaya bis la dagaalama haddana marxalad kalea ku xigtay oo si kutiba calaykum اlqitaalu wahuwa kurhun lakum a middaasaa laba ahayd saddex tanaa ahayd wqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum markii dambena yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari waliyajiduu fiikum hilda ayaa xigtay oo gaaladii dhammaantood marka in lala dagaalo oo kuwa adba soo xigo sidaa dacwada lagu wado oo qoloba mar dhulkeeda la qabsado sidaa marka lagu dacwadiina ay ku faafto ayb maraaxishaas iyo maraatibtaa buu soo maray hijradii buu marka ka hadlaa baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay jaa'a yimid fi lhijrati hijrada ku yimid iyo wa sukna albadwi baadiyaha degaankiisa qaala xadaanaa mu'ml bnu اlfadl ayb qaala xadaana اlwaliid yacni bna muslimin can اlawsaaciy can الzuhriyi can caطaaء bni yaziid huwa caطaa bni yaziid allayثi can abi saciidin alkhudriyi anna acraabiyan nin reer baadiye ah sa'ala nebiya sala allahu calayh waali wasalam nebiguu su'aalay can ilhijrati hijrada ayuu wax ka su'aalay faqaala waxa uu yidhi wayxaka naxariistaada ah inna sha'na alhijrati hijrada sha'nigeeda shadiidun u adag yahay ee fahallaka min ibilin geel ma leedahay geel qaala nacam buu yidhi haah qaala waxa uu yidhi fahal tu'addii sadaqatahaa sadaqadeeda ma gudataa oo sakadeeda ma dhiibtaa qaala nacam buu yidhi haah qaala waxa uu yidhi facmal camal fal min waraa'i albixaari yacnii magaalooyinka gadaashooda ayb facmal camal fal min waraa'i albixaari magaalooyinka shishadooda yanii magaalada meesha ugu shishaysa tagoo ku camal fal meesha albixaar hunaa albaxratu hiya almadiinatu albaxratu waa jamcu baxratin baxradana waxaa la yidhaahdaa magaalada lidalika qowluhu tacaala dahara alfasaadu fi اlbari wاlbaxri albaxru mudunka magaalooyinka laga wada aayaddaanayb ee baddan marka albaxru zaakhir ee biyahan badan ma laga wado ayb marka facmal camal fal min waraa'i اlbixaari magaalooyinka shishadooda gadaashooda ku camal fal faina allaha alle oo meeshaa ka soo camal fal faina allaha alle lan yatiraka kaa nuqsaamin maayo min camalika camalkaaga xaggiisa shay-an waxba kaa nuqsaamin maayo camalkaaga ilaahay waxba ka nuqsaamin maayo faina allaha alle lan yatiraka kaa nuqsaamin maayo shay-an wax oo min camalika camalkaaga wax camalkaaga ka mida nuqsaamin maayo marka waxaa laga yaabaa nebigu inuu ninkan uu fahmaayey nin hijrada ka bixi kara inuusan ahayn oo markuu soo hijroodana ruuxa bani aadamka haddii uu soo hijroodo meeshii uu ka hijrooday inuu ku laabto amase uu degaan ugu laabto looma oggola ninkan marka nebigu waxaa laga yaabaa inuu ka dareemay hadhow inuusan u adkaysan doonin haddii marka intuu madiino nebiga soo haleelo haddana iska laabto oo meeshii uu ka yimid dib ugu laabto dembi weyn buu ku dhacayaa dembigaa weyn baa marka uu u diidaya rasuulka calayh isalaatu wasalaam marka wuxuu leeyahy war hijradu sha'nigeedu waa daran tahaye orodoo meeshaada adoo jooga camal halkaaga ka camal faloo ka camal samay ilaahay camalkaaga ma nuqsaaminayo hijrada marka xukunkeeda iyada tii nebiga calayh salaatu wasalaam waajibay ahayd midii maka qofka maka joogay soo islaamo ama magaalo kale ku soo islaamo inuu nebiga soo haleelo oo nusro iyo gargaar uu siiyo waajibay ku ahayd markii maka la furtayna hijradaas waa dhacday laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniyatun yaa imaanayso bacda nebi nebiga calayh salaatu wasalaam kadib hijrada waa la kala qaybinayaa ayb ibnu xajar juska lixaad laba boqol iyo labaatan wuxuu yidhi falaa tajibu alhijratu min baladin qad fataxahu اlmuslimuun beled ay muslimiintu gacanta ku dhigeenay furteen in laga soo hijrooda waajib ma aha amaa qabla fatxi اlbaladi intaan beledka la furanin oo beled gaalo uu yahay faman bihi min almuslimiina axadu alaaثatin dadka beledkaas deggen ee muslimiintaa saddex nooc mid ka mida u yahay yacni kayani taqsiimku saddex ka bixi maayo alawalu kan hore qaadirun cala alhijrati nin hijrada awoodo qof hijradii awood ulaga awoodayo qaadirun cala alhijrati minhaa waa ninuu beledka ka hijroodo awoodo laa yumkinuhu suurtagalna aynan u ahayn idhaaru diinihi diintiisa inuu muujiyo walaa addaa'u waajibaatihi waajibaadkiisa inuu gutana suurtagal uma aha falhijratu minhu waajibatun kaasi hijrada waajibay ku tahay cayni ah waa nin awoodo hijrada beledka uu joogana diintii uusan ku muuji karin kaas waa waajibay ku tahay koow ahaanii kan labaad qaadirun waa awoodaa laakinahu yumkinuhu idhaaru diinihi wa addaa'u waajibaatihi waa nin markaa waxaa weeyaan awoodo hijrada diintiisana laakiin ku dhex muujin kara meeshaas gaalada waajibaadka ku gudan karo ayb famustaxabbatun hijrada qofkaa waa loo sunneeyaa ltakhiiri اlmuslimiina bihaa soo muslimiinta u badiyo wamacuunatihim inuu u gargaaro muslimiinta wa jihaadi اlkufaar iyo gaalada marka lala jihaadayo soo muslimiinta u raaco ilaa dhulka muslimkaa laga soo duulaa ma ogtahay ayb wاlأmni min qadrihim gaalada dhagartooda soo uga magan nabadgalo wاlraaxati min ru'yati اlmunkari baynahum munkarka gaalada dhexdoodana soo uga raaxaysto waxyaabaha markaa si loo helo waa mustaxabay u tahay qofka waa nin diintiisa muujin karo oon laga fidnaynaynin oo meeshaa uu joogo diintiisii aan lagaga fidnaynaynin xor laakiin awoodo inuu hijroodo kaas waa mustaxabay u tahay ahaaliu midka saddexaad caajizun ninaan awoodba u lahayn hijrada ayb kaas isagaa wuxuu yidhi yucdaru caajizun yucdar nin caajizoo markaa loo cudur daarayo ayb min asrin aw maradin aw hayrihi buu ku yimid waa maxbuus waa jiran yahay iyo wahayrihi iyo wixii kale fatajuusu lahu liqaamatu ninkaa waxaa u bannaan inuu meeshiisa iska joogo fain xamala calaa nafsihi nafsaddiisa hadduu dhibo watakallafa alkhuruuja minhaa inuu ka soo baxona uu isku kallifo u jira waa laga ajarsiinayaa aayar hadduu xabsiga ka soo dhuunto isagoo jiran oo naftu ay ka socoto hadduu ka soo tago ee sidaa uu ku soo baxo ajar buu ka helayaa naftiisuu tahluukeeye la dhihi maayo naftiisa ma tahluukeynin ninkaasaa ayb oo alla waa ka dhahaya waman yuhaajir fii sabiili illahi yajid fi اlardi muraaqaman kaiirata wasaca waman yakhruj min beytihi muhaajiran ila اllahi warasuulihi uma yudrikhu اlmowtu faqad waqaca ajruhu cala allah ayb saddexdaasuu marka ibnu xajar u qaybiyey hijrada ayb xukunkeeda marka hijrada saddexdaas nooc mid ka mida qofku ka bixi maayo taasoona xukunkeeda uu qaadanaya ayb axaadiid badan baa nebigu marka uu dadka aad ugu tirtirsiiyey caaisha radiallahu canha taqsiimka waxaa laga fahmay caaisha waxay tidhi hijradu waxaa loo waajib yeelay si aan qofka muslimkaa diintiisa looga fidnaynin haddii marka fidnadii laga ammaan helaayo wujuubkii waa dhaca lianna alxukma yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman ibnu xajar saasuu yidhi iftitaan qofka muslimkaa diintiisa laga fidneeyo yaa loo diidayaa yaa hijrada marka loo waajib yaalay qofka marka isagoo diintiisa laga fidnaynayo awoodo hadduu soo hijroo waayo camal lagama aqbalaayo xadiid saasuu leey saxiixa camal ma laga aqbalaayo qof gaala oo soo muslimay meeshuu ku islaamay joogo isagoo awoodo diintiisana lagu fidnaynayo hadduu sida yeelo camal inaan loo aqbalaynin laa yuqbalu lahu camalun xadiid saxiixa ku socda shanigeedu marka aaday u daran tahay kitaabkana meelo badan buu ku keeni doonaa haddii ninku markaa daartaas daarulxarbiga isagoo iska joogo muslimiintu ay soo weeraraan daartaas xabad muslimiintu ay ku dhacdo biyo ma leh ninkaa sababtoo ah liannahu aqaama bayna dahraanay ahli اlxarbi ahluxarbiga isagaa dhex degay oo dhex jooga ayb waa daarulxarbi meeshaan ka hadlaya waxaan ka hadlaya waxay tahay waa daarulxarbi oo muslimiintu intay duuleen ay dagaal u aadeen ninka muslimkaa ee ku dhex jiro ee isagoon la ogayn xabadda muslimiinta ku dhinta wax diyaa xataa male haddii marka laakiin loo qasdo khatar waa marka adoo og muslina haddaad iska disho marka waa laguu qabanayaa dabcan ee middan laga hadlaya kale taas wuuna keeni doonaa meeluu ku keenayaa kitaabka marka hijradu waa tamyiizka jihaadka shardiga u ah tamayuska ayay suuro gelina iyada saasaa marka hijrada loo farayaa dadka muslimiinta qaala xadaanaa abu bakrin marka ninkan waxaa lagu xambaarayaa nebigu markuu leey ina sha'na alhijrati shadiidun wuxuu nebigu ka baqay ninkan inaanu awoodi karin qaala xadaanaa abu bakrin wacuثmaanu ibna abi shayba qaala xadaanaa shariiku can ilmiqdaami bni shurayxin can abiihi qaal شhريك هو بن عبدالله القاaضي النخعي صدوq سيء الحفظ لakiن waa la mتaaبعeey عن المقدام بن شhريح عن أبيه قاaل سألت عائشhaةa عائشhan سؤaaلay عن البdاوة bاadيهa in la aado فقاaلت waxay tihi كاna رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم نبgu wuxuu ahaa يبdوu inuu baadiyeysanayo إلى hadiه التiلاc meelahan marka taagagan inuu aadayo saasaa nebigu calayh salaatu wasalaam uu ahaa ayb albadaawatu marka yani laba luqaa ku jirto fatxulbaa iyo albidaawatu ayb labada marka waa lagu sheegay ayb watilaacu jamcu talcatin weeyaan dhulka meelaha kore waa taagaga ayb meelaha adag oo taagaga buuraha yararka ay ku yaallaan oo biyuhuna ay balliyada oo biyuhuna ay galaan kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yabduu inuu u baadiyeysanayo ilaa haadihi tilaac taagagan wa innahu araada wuxuu doonay albadaawata baadiye inuu aado ayuu doonay maratan mar fa arsala ilaya wuxuu ii soo diray naaqatan hal muxaramatan hadda ka hor aan la fuulin min ibilin geel hal geela oo aan la fuulin hadda ka hor oon duudkeeda la fuulin oo min ibili sadaqati ahay min ibili sadaqati sadaqada geeleeda ayuu ii soo diray faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa caaishatu caaisha urfuqii udhimri ayb oo u dhimri faina arifqa dhimrintu lam yakun fii shayin shay dhexdiisu ma ahaada qadu weligii ilaa zaanahu waa qurxiyaa walaa nusica lagama siiba rifqigu min shayin shay qadu weligii ilaa shaanahu waa ceedeeyaa xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa qofku marka haddii uu baadiyaha aado ama uu u caano doonto ama uu dana yaroo kale u aado soo laabto inaysan waxba hadde qofkaas qof magaaladii ka tegey jumcadii jamaacadii ka tegey waayo lama dhahaayo way iska bannaantaha haddii taa xaaladaasoo kale ay tahay waa sida nebiguna uu yeelaayo calayh salaatu wasalaam waxaa laga qaadanaya marka sidaa inuu baadiyihii qofka tegi karo xadiid waxaa jiro nebigu uu yidhi man badaa jafaa ninkii reer baadiye noqda waa qalala lanna baadiyaha jumco iyo jamaaco male dad badanoo mu'miniinoo diin kugu kaalmeeya male badan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkarku waa ku yaryahay waxaad cilmi ka akhrisanaysaa male qallayl iyo unbaa laga qaadaa ayb laakiin qallaylkaas mafsadada ku jirto iyo mafsadada marka ay fidno jirto oo qofku diintiisuba ay halis ku jirto inuu yacnii diintiisu markay halis ku jirto inuu baadiyaha aado labadaa mafsada midda yaraa la qaataayo baadiye in la aaduu nebigu amray calayh salaatu wasalaam oo salamata bnulakwac ayaa baadiye iska aaday markii saxaabadu dagaalka uu ka dhexdhacay wakhtiyadaas markaasaa la yidhi ma waxaad ree baadiye miyaad noqotay bacda an kunta min ahli اlhijra adoo dadkii hijrada ahaayo reer magaalka ahaa miyaad baadiye u laabatay markaasuu wuxuu yidhi haakada amaranii rasuulu lahi sal slam anii nebigaa sidaan i faray yidhi inaan baadiyaha aado xadiidkana wuu keeni doonaa baababka soo socdo dadka waxaa ugu fadli badan laba nin buu nebigu sheegay nin ka mida labadaa nin waa nin diintiisa fidno kala cararay oo baadiye inta iska aaday arigiisa meeshaa ku raacday cuslada marka dadka in laga fogaado mararkaas waa fiican tahay qalaylka yar jumcada iyo jamaacada aad weynayso iyo markaa diintii asalkeediiba inaad weyso halis u noqoto waa kala daran yahi xadiidku marka macnahaasu hadda kan baabkan marka wuxuu u dhexgeliyey sidaas markuu nebigu leeyahay yaa caaishata yaa caaishatu caaisha urfuqii dhimri yani xayawaanka in loo dhimriyo dadka qofka uu la nool yahayna inuu u dhimriyo rifqiga iyo shiddada rifqiga asal ah labadooda shiddaduna marmar xigmadda waa ku jiri karta way bannaanaanaysaanebiguna marka xaalkiisu rifqiba u badnaa meeshii aad adayga u baahanna waa ad adkaan jira baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan fi lhijrati hijrada hal inqaacad ma go'day hijradu hadda ma dhammaatay qaala xadaanaa ibraahim bnu muusa alraasiyu qaala akhbaranaa ciisa can xariizin wahuwa xariizu bnu cumaan can cabdiraxmaan bni abi cawf can abi hindin can mucaawiyaةa qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali wasalama nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya laa tanqadicu اlhijratu hijrada ma go'ayso xataa tanqadica towbatu intay towbada ka go'do inta ay towbada ka dhammaato oo albaabkeeda la xiro ma go'ayso hijradu walaa tanqadicu towbatu towbadana ma go'ayso xataa tadluca shamsu qoraxda intay ka soo baxaysa min maqribihaa meeshay u dhacdo marka hijradu waa jiraysaa waay intay qoraxda meeshay u dhacda ka soo baxaysa hijra waa jirtaa leanna maxaa yeelay intii jihaad uu jiro inta daar yacni daar islaam iyo daar gaalo loo kala qaybsan yahay hijradu iyadana waa jirtaa macnuhu saasuu ka wadaa qoraxdu markay ka soo baxdo qoraxdhacna waa marka towbaduna ay go'ayso haddee hijro markaa la soo hijrooda ajar lagama helayo dabcan saasuu ka wadaa xadiidkan marka madmuunkiisu wuxuu sheegayaa hijradu inaynan dhammaanin oo tii nebiga aynan ku ekayn bacdu naas baa marka waxay yidhahdaan sidaas saxna ma aha ayb xadiidkan baa radinaya qolooyinka dhahayo hijrada waagii nebigay ku ekayd khalaas hadda waa dhammaatay qaarna waxaa weeyaan dalalkaas gaaladay macaansanayaano waxay leeyihiin xornimaada taallaba waddammadan muslimiinta iyo kaas kaasaa fiicanba inta waa lagugu dilayaa waa lagugu dhacayaa dalalka muslimiinta waa lagaa tarxiilayaa maalkaagii baa lagaa dhacayaa xuquuq laguma haysto meeshaas xuquuq baa lagu haystaa hadda ka hor baa nin sheekha wuxuu yidhi xuquuqda meelahan yacni tarxiilka iyo iyo ay laga cabaadayo waxa uu yidhi dhulalkan tarxiilkooda laga cabaado waxa uun ka jirto uu yidhi mar walbo lagugu dhibaa un waxa lagugu dhibayo iqaamadaada keen laakiin dalalkaas gaalada waxaa lagugu leeyahay buu yidhi diinkaagii keen haat diinak nacam marka haat iqaamatag iyo haati diinak qof inuu kala doorto waa marka ayb xurnimada marka uu ka goobayana xurnimo ma ahan sababtoo ah asalkii adiga iyo gaalka inaad isku mid noqotaan waa xurnimada de taas marka waa iftitaan qofkii diinka laga fidnaynayo ilmahaaga iyo ilmaha gaalku inay isku mid noqdaan ay aslin marka waay xornimadu marka qofka ninka weyn inuu masaajid tago soo dukado hadduu rabo uu soomo intaa keliya diinku intaa ma aha salaad iyo soon keliya ma aha ayb bal tawxiidkii baa yanii halis ku jiro ayb oo dadkii waxaa weeyaan waxa lagu tababaraayo ama ilmihii lagu tarbiyaynayo waxay tahay diimuhu inay isku mid wada noqdaan oo aan laysdhibsanin adig muslimkaaga iska ahaw ninka gaalka ha nicin yahuudiga ha nicin hinduuska ha nicin haddaad nacdo dembi waddanka dembi baa uga jirtaa marka soo laa ilaha illa allahu maaha marka macnihii laa ilaha illa allahu soo maaha marka arrintaa idan ila laa ilaha illa allahu macnaheeda albaraa'atu min ashirki wa ahlihi baa ka midan qofka haddii aanu nicin marka uu jecel yahay waana ku koraan ilmuhu sidaas waa ku barbaaraan xataa haddaa intaasoo jeer haddii loo sheego gaalada waa xun yihiin waa xun yihiin laakiin inay un iska bani aadam fiican yihiinoo qabaa ma ka dhaadhici kartid adiga sababtoo waa la joogaa lagama dhaadhicin karo ayb qaar baa marka waxay yidhaahdeen laa mid baa wuxuu qoray hadda ka hor laa araa ilaa ana alhijrata waajibatun min bilaadi alcarabi ilaa orobba hijradu hadda wuxuu yidhi in carabta laga soo tago yurub la tago ay waajibba ku tahay yidhi sababtoo diinkaagii meeshan kuma hay kartid marka diinka uu sheegayo ninka haddii loo dhabogalo waxa lagu haysta hadday u bataan waa maalkiisa ilaa nin hadda masaajid ha gelin waa lagu dilaa ku dhahaya male tawxiidkii waxaa weeyaan ilmahaaga inaad barto ku edbisato ilaa iyo un sidii la doono un waa loo heli karaa naam waxaa iska dhidhinaadaan haddii la rabo marka xornimadu dadku ay fahamsan yihiin waa xuriyatulmaal wa xuriyatulqowl qofka inuu wuxuu rabo sheegi karo maalkiisa soo rabo inuu yeeli karo naagaha iyo ilmaha xornimo mudlaqa la siiyo oo tarbiyadii islaamka aynan yacni aan lagu qaydin oo aynan ku taqayudin waxyaabahaas marka ma la dhihi karo yacnii qofkii diintiisii waa ku haysan karaa ma la dhihi karo intaan ka fahamsannahay waxaa weeyaan bal iska dhaaf diin lagu haystee aslu diinihi ma ku haysan karo ilmuhu hadday ka gaaloobaan maxaa u yaalla isaga ayb wa ficlan marka waxaa weeyaan mujalladaadaa laga dhigi karaa meel dheer annagoon gaarin ilmaha soomaalida haddii la fiiriyo xaalkoodu meesha uu maraayo khaalis iskoolka la geynaayo iskoolgaalaadka ilmaha yaa dembi ah isagaasay culammada qaar waxay yidhaahdeen alridaa bilkufri alridaa bilkufri waa maxay marka qofka hadduu kufri raalli ku noqdo waa kufri see uga raalli noqonaa iskoolka ha u malaynin in xisaab iyo saynis loogu dhiga ilmaha maaddo diina loo dhigaa diin diin maadada diinkee loo dhiga waxa waaya islaamkii qayb yahuudiyada qayb nasraaniyada qayb hinduuska qayb ayaa looga dhigaa budiistaha qayb waxaasoo adyaana ayaa marka waxaa looga dhaadhicinayaa inay xaq yihiin ayakane adiga af qalbigaaga waxaad qabta qarso laakiin intaad meesha joogtid inta la niqaashaayo waxaas inay xaq yihiin lagu niqaashayo sooma fahmi ayb qofkii cunuggii yaraayoo sabiga ahay ama yacni sinutamyiiska joogay haddii inta la wado subaxii naag gaalaa gacanta laga saaro looga soo tago dembigiisa yaa qaadaya markaqofkii marka waxaa laga yaabaa inuusan uhay in waxa aanu u haysanin dhibaato laakiin dhibka ugu weyn waaba kaasa cunuggaad adiga dhashayna dhiibto aa uga soo tagto ku sallimto gaalka gacantiisa ku sallimto adigii aad u laabato toban saac toban saac galabnimo inaa u laabato marka noloshiisii cunugga kala bar ayagoo la joogaa adigana uluuu kula joogaa uluka kalena waa hurdaa adigii marka waxaa lagaa rabaa marka sida ay xornimo meeshaas marka uga helayso marka hijradu sida nebigu sheegaayo waayo oo beledka gaalada in laga hijroodo beledka islaamka la tago beled islaam in laga hijroodo beled gaalo marka la aaday waajib ku tahay ninka dhahaya waa nin iska adduunyo rabo aakhira iyo yani aan dan ka lahayn laa tanqadicu اlhijratu hijrada ma go-ayso xataa tanqadica towbatu towbada intay ka go'do walaa tanqadicu towbatu towbada ma go-ayso xataa tadluca shamsu min maqribihaa intay qoraxda ka soo baxayso meeshay u dhacdo ninkii hadda meesha isagu ku joogo dacwad dacwad dad siiyo oo dad soo islaaminayo oo diintii bandhigaayo oo wanaag dad u sheegaayo ee midhihiisa la arkaayo ee hadaf kale aan u joogin ilmana aan ku dhalin waa daruuro iyo macno waa yeelanaya culammada kaas waa sheegaan waa nin isaguna diinkiisa yaqaano oo inta la niqaasha nimankaa marka diin soo geliya dadka waxaas baa marka loo tagaama nin diinay u tagaan marka dadku uma tagaan diin iyo nin jiro iyo wax lamida iyo waxyaabo un muslimka uga faa'iiday uu isleeyahay iyo oo wax waqtiyaysan ah wax iska mudlaq aho qofka uu meesha ku noolaado ku ilmo dhalo ilmihiisu ilmo ku sii dhalaan iqaamo uu ku niyeysan yahay waa khatar maya maya maya meelaha meelaha qaarkood meelaha qaarkood waa suurtagal ayb laakiin qofku markuu tago sow ku tagaba waxyaabahan mashaakilaadkan tirada badanaa jiro ayb marka wuxuu leeyahay laa tanqadicu اlhijraةu xataa tanqadica الtowbaةu walaa tanqadicu الtowbaةu ma go-ayso xataa tadluca shamsu min maqribiha intay qoraxda meeshay u dhacda ka soo baxdo ayb qال xdثna cثman بن أbي شhيبة qال xadثna جريiر عن maنصuuر عن مuجاaهد عن طاawوس عن iبن cabاaسi qاaل qاala رasuuل اللahi slى الlaه عليه ولي وsلم نبgu wuxuu yidhi yوم الفتxi maalintii maka la furtay fatxi maka laa hiجرaةa hiجra ma jirto walaakin جiهاad جiهاad iyo wniyaة baa jiraan وإda اsتنfirtm haddii bixid la idinka dalbo imaamku idinka dalbo fanfiruu socdo arbaha ayb xadiidkan iyo kii hore marka see loo jamcinaa midkaan wuxuu leey hijra ma jirto kii horena hijradii ma dhammaanin buu leeyahay kan marka culimmadu waxay ku macneeyeen laa hijrata ay hijra alhijratu min makka ila almadiina hijrada maka laga hijroonayo madiine la aadayay waa dhammaatay lianna makkata saarat beleda islaamin maka waxay noqotay beled islaam macnaha marka xadiidkan sidaas waay laa hijrata hijra ma jirto walaakin jihaadun jihaad baa jira iyo niyatun iyo niyo jihaad iyo niyaa jiraanoo maka looga baxo niyadu markaa caam wa tijaaray noqon kartaa dalab cilmiga wuu noqon karaa ahdaaf adduunya mid aakhiraba waa noqon kartaa jihaadna maka waa looga bixi karaa laakiin in maka laga baxo oo looga baxo liannaha daaru kufri inay tahay hadda ma jirta taas wa waida stunfirtum imaamka hadduu idinka bixi dalbo yacnii laydinka bixitaan dalbo fanfiruu baxa oo jihaadka aada waida stunfirtum marka macnaheeda ida stanfarakum ulimaam imaamku hadduu idin bixiyo goosin ciidan uu bixiyo yidha baxa kuwaa waajibay ku tahayoo fanfiruu baxa waa amar amarka amar waa amru wujuub ayb qaala xadaanaa musadadun qال xdثna yaحyى هو بن سacيidi الqطاn عan ismاعيiل بn أbي khاalد qال xadثna cاamir qاal أtىa rajul nin baa yimid cabdاللahi بn cmri buu u yimid وcindahu الqowم iyadoo dadka ay la joogaan xatىa jalasa cindahu intuu agtiisa kala fadhiistay faqaala waxau yidhi akhbirnii ii sheeg bشhayءin wax samictahu min rasuuli الlahi sal اه slm nebiga aad ka maqaشhay faqaala waxau yidhi samictu rasuul الlahi sal اه slm yquul nebigoo dhahayaan maqlay almuslimu muslimka man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi waa kay muslimiintu ka nabad galeen carabkiisa iyo gacantiisa waalmuhaajiru muhaajirkuna man hajara maa naha allaahu canhu waa qofkii ka hijroodo wixii alla ka reebay hijradii marka macnawiga ahaydoo hadda ka hadlaa hijradan marka hijrat alabdaan iyo hijrat alquluub ayay kala tahay hijrat alquluub waa asal qof walba waa laga rabaa iyada ninka daarulislaam ku nool xataa hijrat اlquluubaa laga rabaayo munkarka waa inuu ka hijroodo ka tago hijrat اlabdaanna taabicatu lihijrat اlquluub ibn اlqayim saasuu dhaha ayb hijratulabdaan markaad beledka tegaysid oo beled islaama a aadaysid hadafku waa maxayn inaad munkarka ka dheeraato tii qalbigay marka taabic u tahay asalkuna waa midda qalbiga waana midda hadda xadiidkan uu sheegayo muhaajirka dhabtaa marka waa ninkii ka hijrooday wax alla ka reebay haddaad marka gaaladii ka soo hijrootay muslinkii timid dunuub ka badan aad samayso ka warran hadafkii ma aadan la imaanin dembigaagu inuu yaraaday ahayd maahan inuu bata ma aynan ahayn hijradii marka saddexdaa xadiid buu marka baabkan ku dhex sheegay meeshan marka waidastunfirtum fanfiruu haddii la idinka bixi dalbo soo baxa la idin yidhaahda baxa culammadu waxay ku fasireen idastanfarakum اlimaam imaamku hadduu bixid idinka dalbo imaamkaas marka waa ninka jihaadka maamulaya muslimka madaxda ayb shardi miyaa marka jihaadku ma shardi buu u yahay imaamku ma shardi buu u yahayo shardi markaan leenahayna ogow waa wax haddii la waayo aan la jihaadi karin oo jihaadku uu xaaraam noqonayo in la jihaadi karin sidaas ma aha min sha'ni alimaam baa waxay tahay jihaadka in looga dambeeyo isaga oo aan laga faramaroorsanin haddii laakiin la waayaba isaguba aanu jirin muslinkiina maslaxadii jihaadku ay u baahan yihiin amase ciidankii muslimiintiibaa meel dagaalanta ku galeen amiirkiibaaba la dilay imaamkii weynaayna cidoo u soo cayimay male hala suga haddii la yidhaahdana eber baa laga dhigaa muslimka oo goobta dagaalka adiga kuma sugaysa soo ma garani xaalaadkaasoo kale in marka imaam aan la sugin oo muslimiinta nin intay uun iska dhex fiiriyaan ay yidhaahdaan adaa amiir noo ah oo sidaa isaguna uu talada ku qabto waa bannaan tahay muhimaddu markay dhammaatana bisu waa dadku ka mid noqona waana say culammada fuqahadu ay yidhaahdeen ibnu qudaame iyo iyo wakayruhu min ala'ima haddii imaam la helo isagaa qasab ah in laga hoos jihaado shaaficiyada ayaga waxay cabireenba wayukrahu waj mabn xaaraan maba ka cabirinba wayukrahu ghaswun biduuni imaamin hadduu jiro waayo isagoo imaam joogo in koox iska baxdo dagaal iska gasho waa la kahanabay lanna jihaadku cibaadaadkuu ka mid yahay haddii shaygan uu cibaado yahay imaamkiina la waayo booskiisii marka daruuratan waa in wax un loo geliyo ayb shardi marka jihaadku imaam yani haddii la waayaa xaaraanuu noqonayaa ama in la helaabaa qasab a mar walba jihaadkaa ku xihan ma jiro shardi ma ahan sidaayb hadduu joogo isagaa looga dambeeya haddii la waayana muslimiinta iyagu marka si ha yeelaan taasaa marka yani ibnu qudaamena muqniga uu ku dhigayaa fuqaha fara badanna ay tilmaamaysaa xilligii nebiga de nebiga isagaaba joogay xilliga abubakar sidoo kale wakhtigii nebigana waxaa dhacday laba dhacdo ghaswatu mu'ta nebigu wuxuu amiir uga dhigay dadka zayd haddii la dilo jacfar haddii la dilo cabdullahi bnu rawaaxa saddexdoodii waa la dilo mu'ta ciidankii ruumna marka waa la qaabila see la yeelay marka khaalid ibnuulwaliidaa talada qabsaday biduuni imratin isagoo yacnii amar iyo xagga nebiga iyo aan ka haysanin oo dadku xataa madax noo noqo iyagoon dhihin ayuu talada la wareegay isaga ciidankiibuu marka kale badbedelay nimankii marka adigu waa soo ciidankiibuu soo badbaadiyey sidaasaana nebigiina loo sheegay nebiguna waa hadalkaa isaga marka waa qiray arrintaa iyadaa nebigu iqraar buu ku sameeyey oo nebigu ma diidin waa waani waaqica dhacday xilligii rasuulka imaam aan la cayimin muslimiintii muhimmaddii jihaadka ay uga qabsadeen biduuni imaam dabadeedna markaa khaalid dadkiisu ka mid noqday markii dambo iyadana abubasiir ninkii la dhihi jiray xudaybiyada agteeda markii lagu heshiiyey ninkii maka ka yimaado nebiga xaggiisa yimaado ha la celiyo oo nebigu uu heshiisku sidaa ku galay waa tii marka rag in la eliyo la celiyey oy fakadeen abujandal iyo abubasiir iyo dhankaas xeebtay meel ka mid intay iska degeen ayaa iyagii marka koox waxay ahaayeen meesh ka dagaalanto oo wixii gaaladaa quraysh meeshii soo martaba gam ka dhigta nacam waxay haystaanna ka qaadato markii dambe waxay yidhaahdeen war iyagii gaaladiibaa waxay ka istaageen naf iyo dhibaato markii dambey yidhaahdeen war wixii xaggeenna ka yimaado adiga hayso waxbaa noo soo celin markay shiddo iyo dhibaato fara badan ay ka dareemeen dadkaa marka waxaa weeyaan nebiga xukunkiisa ma hoos imaanaynin abubasiir iyo abujandal maxaa yeele hadday nebigu hoos imaa lahaayeen inuu celiyaa qasab ku noqo lahayd ibnulqayimna waa dhahayaa zaadulmacaadka ayb iyagoo sidaasa wax iyagoo sidoodaasa kii muslimaba marka halkaasu tegi jire nimankaasuu biirin jire halkaas ayana ka dagaalami jireen imaamkii weynaay oo rasuulka calayh salaatu wasalaamna amiir uma samaynin mana uusan cayimin sidoodaasay dagaalku geli jireen nafaa u geysay xaalad marka hadday daruura keento biduuni imaam maslaxadii jihaadka in lagu taxqiijiyo laa ba'sa ayb faqiih muطlaqan yacni culimmadii hore aanu ma ogi oo yidhi muطlaqan yacni haddii imaam uusan jirin ee la jihaadaa jihaadkaas waa xaaraam waana baatil ma ogi bal imaam axmed baa waxaa laga wariyey haddii ay difaac timaado muslimiintu xaalatu difaac joogaan wuxuu tilmaamay biduuni imaam in la dagaalami karo imaam axmed ibnu xambal bacd الnaas oo marka wax qorqoraa jiro oo marka shuruud iyagu markaa waxaan marka shardi laga dhigaa istiqraa' ay u baahan tahay xagga iyo agga iyo agga xagga wax badan inta laga soo akhriyo la keenay u baahan tahay marka xadiidkan buu ku saleeyey waida stunfirtum fanfiruu ay ida stanfarakum اlimaam baa la yidhi haddii imaam uusan jirin maba la dagaal ma jiro ayuu ka dhalaaliyey marka ma toosno masaladaa ninkii raba inuu baarana si degan inta u baaro kutubaha fiqiga ha aado iyo culimmadii hore waxay ka dheheen hadduu jiro imaam ifti'aad in lagu sameeyo ma bannaana haddaanu jirinna mafsado fara badanna meeshan ay taallo dadadka muslimiinta marka inay mafsadadaa iska dafciyaan hadhowna marka ay sidooda ku noqdaan oo iyagu markaa ay cayintaan inta ay shaqadaa qabanayaanna ninku sii meelgaarsiisoo kale u sii ah oo iyagu ay ka dambeeyaan inay doortaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii sukna shaami shaam degiddeeda shaam degaankeeda wuxuu ku soo arooray qaala xaddaanaa cubaydullaahi bni cumar qaala xaddaanaa mucaad bni hishaam qaala xaddaanii abi can qataadata can shahri bni xawshab can cabdillahi bni camrin qaal samictu rasuula اllahi sal اl ly slam yaquul satakuunu hijratun hijra ayaa ahaan doonto bacda hijratin hijro ka dambayso fakhiyaaru ahli اlardi dhulka dadkiisa kuwa ugu khayrka badan alzamuhum weeyaan kuwa ugu laasimitaan badan muhaajara ibraahiim ibraahiim dhulkii usoo hijrooday ibraahim shaam buu u hijrooday wa qaala inii daahibun ilaa rabbii sayahdiin waa shaam wayabqaa fi lardi dhulka waxaa ku baaqi noqonaya shiraaru ahlihaa dadkeeda kuwa ugu sharta badan talfiduhum araduuhum dhulkoodii baa soo tufayo taqdaruhum nafsullaahi ilaahay nafsadiisii baa nacayso oo nafsadda alla way kahanaysaa way nacaysaa wa taxshuruhum annaaru naartii ayaa xashrinayso soo quminayso maca alqiradati waalkhanaasiir ayay la xashrinaysaa daanyeerada iyo doofaarada xadiidkan isnaadkiisu shahru bnu xawsha baa ku jira waana daciif waa ninkii marka muqadamada muslim ku jira oo shucba uu yidhi ina shahran nasakuuhu ina shahran nasakuuhu ina shahran nasakuuhu ay tarakuuhu laakiin ibnu xajar isagoo sidaa ah xadiidkan wuxuu ku tilmaamay sanaduhu laa ba'sa bihi ardu shaam marka fadaa'il badan baa ku soo aroortay ibnu casaakir wax ka alifay oo sheekh ilalbanina uu yani ku sameeyey taxqiiq uu taxqiijiyey xadiid badan baa jirta marka fadaa'ilu shaam tilmaamayso oy ka mid tahay idaa fasada ahlu shaam falaa khayra fiikum reer shaam hadday fasaadaan wax khayra dhexdiinna ma aha qaala xadaanaa xaywat bnu shurayx alxadramiyu qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaanii baxiirun can khaalidin yacni bni macdaan can abi qutayla abu qutayla marhad bnu wadaacat asharcabi ayaa la yidhahdaa saxaabinimadiisaa laysku khilaafsan yahay can ibni xawaalata qaala qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh waalih wasalam ayb sayasiiru اlmru arrinku wuxuu ahaan doonaa ilaa an takuunuu inaad ahaataan junuudan ciidamo mujanadatan kala nocnoc jundun bishaam ciidan shaam ayuu ku sugan yahay wajundun ciidanna bilyaman wajundun biاlciraaq qaala bnu xawaalata waxa uu yidhi khir lii yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ii door in adragtu daalika haddaan kaagaa haleelo xaggeen ku biiraa jundigee faqaala waxa uu yidhi calayka bishaami shaam ogow fa innahaa shaam xiiratullaahi ilaahay meeshii uu doortay weeyaan min ardihi uu ka doortay dhulkiisa yejtabii ilayhaa khiiratahu min cibaadihi yejtabii ilayhaa wuxuu u xulaa alleh oo u doortaa khiyaratahu kuwiisa khayrka badanoo min cibaadihi addoommadiisa ka mida fa amaa in abaytum haddaad diiddaan facalaykum biyamanikum yamantiinna laasima wasquu min udurikum wasquu ka waraaba min qudurikum yacni balliyadiinna ama keliyaalkiinna algudur waa jamcu hadiiratin waalhadiiratu waa meesha jadwalka ah aljadwal waalhadiiratu sawaa waxaana laga wadaa meesha kanaalka ah kanaalada biyaha maraan ayaa waxaa la yidhaha hadiira kanaaladiinna ama balliyadiinna kacaba fa ina allaha alla tawakala lii bishaami shaam buu alla ii yacnii fa ina allaha alla tawakala lii bishaami wa ahlihi shaam iyo dadkeeda ayuu ii xil saaray yani wanaag buu igugu tilmaamay ama tawakala lii bishaami ay takafala liأjlii wa ikraaman lii fii ummatii yani maamuus uu imaamuusayo aniga dartayna alla uu u kafaalo qaaday meeshaas shaam iyo dadkeeda walidaalika khayr fara badan baa ka xasila weligeedna waxay ahayd meesha taqriga oo muslimiinta iyo gaaladu ay dhufaysyada isaga jiraan dadka ahlu khayrkaa dhanna waa tegi jireen waana dad badanoo ahlu khayr fara badanna way ka dhasheen laakiin wakhtigu hadda waxaad moodaa wakhti aakhir inuu joogo oo dhulkaas shaam hadda wuxuu noqday dhul ay ku yacni xooggooda ay ku muujinayaan raafido iyo baatiniya raafidadu waa kuwan hadda xisbullah la yidhaahdo meelahaas lubnaan iyo ka degdagaalamo qolana waxaa weeyaan baatiniyaduna waa ku badan tahay nimankan suuriya xukumo waa baatiniya nusayriya weeyaan nusayriyadu waa joogaan ismaaciiliyadu waa joogaan duruusiyiinta kuwan la yidhaha dursigu waa baatiniyo niman marka inxilaal ku dhacayo sunnada la sheego kuwa la yidhaha waa ahlu sunno oo lubnaan jooga waa axbaashta waa cabdalla alxabashi iyo dadkiisa wa cabdalla alxabashina waxaa weeyaan khuraafi qubuuri ah ayb khuraafiga qubuuriga wuxuu ka noqonaa marka sunno meel marka kuwaasu ay u yihiin ahlu sunno maxaad u malaynaysaa yacnii kuwan kale waa ka sii daran yihin walidaalika marka nusayriyadaas culammada ibnu taymiya ay yidhaahdaan iyo kuwan kale ismaaciiliyada iyo hum akfaru min alyahuudi waanasaara yahuudi iyo nasaara ayagaa ka gaalnimo badan kuwaasaa marka in muddo aba xukumaayey shaamtii marka sidaasay iska noqotay ayb iyada dhan waa lubnaan iyo suuriya iyo urdun iyo falastiin falasdiinna waa ka yahuudda iska qaadatay urdunna waa saas oo kaleo yahuud baa iska haysato waxna badan ma laha wax yar unbaa inteeda badan markaa nimankaa yahuudda haysto inta yartaa kalena iyaga maskaxdooda unbaa haysato ayb suuriyana nusayriyadaasa haysato lubnaanna waa kaa ku hardamayaan ayb marka shaamtii nebigu markuu leeyay idaa fasada ahlu shaam falaa khayra fiikum waxaad moodaa marka in dadkii kalena buunsho iska ahaadeen allah mustacaan qaala marka wuxuu yidhi xadiidkan marka saas isaguna tilmaamay xadiidkan xadiid saxiixa weeyaan isnaadka baqiyaa ku jiro laakiin mutaabacaad iyo leeyahay duruq fara badanoo marka saxiixa buu leeyahay muxuu yidhi baabun fii dawaami اljihaadi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii dawaami اljihaadi jihaadka joogtanimadiisa inuu joogto iska ahaanayo jihaadku marka waa dalab iyo difaac difaacu daruuraaba kugu qasbaysa isaga midka dalabka ahna waa joogto marka lagu leeyahay beri alla keenaa la dagaalama ma laga wada jihaadka dalabka ee weerarkaa macnihiisu waxay culammadu ku sheegeen sanadkiiba mar haddii sanadkiiba mar la dagaalamo waa la joogteeyey jihaadka waxayna ka qaateen qowluhu tacaala awalaa yarawna annahum yuftanuuna في كل cاam maraة أو maratayn ثuma laa ytuubuuna wla hm ydakaruun fii kulli caamin maratan ow maratayni marka ninka muslimiinta xukuma sanadkii waa inuu mar duulo haddii sanadkiiba mar uunan duulin awoodna uu leeyahay nin wuxuu noqonayaa mucadilun liljihaad fariida min faraa'id اlislaam uu cadilay khatar iyo dulli baa lagu mutaysanaa marka xadiidkeeda uu keeni doonaa idaa tabaayactum biاlciinati waxaan marka qawaaniintan marka la saxiixdo ee la leeyahay nihaa'iyan in dagaalka loo joojiyo ayb qawaaniintan qaramada midoobe waxay ku salaysan tahay dalna inuunan dal kale ku duuli karin abadan weligeedba ma bannaana taase qaatilu ladiina yaluunakum min alkufaari baa meesha ka tegaysa waxaa kaa celin karo awood yari awood yari waa kaa celin karta walow toban sana ha qaadato laakiin mar walba inay qalbiga kugu jirto awooddeedana aad ku dadaasho waa wax layska rabo khiyaar muslimiinta uma laha arrintaa iyadana ayb saasaana kutubaha fiqiga culammadu ay ku dhigaan midka dalabka weerarka ah waa nooc usluub min asaaliibi dacwooda diintan haddaan marka jihaad alaba la samayn lahayn jihaadu alab haddaan la samayn lahayn dacwadu maba gaarteenba waddamo badan ciraaq iyo shaam iyo maxay ku gaarteenna dagaalay ku gaarteen marka diinta waa lagu qancayaa laakiin waxaan hor taagan in laga wareejiyo meelka meeshaan marka intay ku egtaha laga sii faafiyey u baahan tahay ayb culimmadii hore nin ka mid ah wuxuu yidhi midda kale caqliguna wuxuu keenayaa ama waaqicuba hadday yani waxaan waa un layska qortaye adoon duulin in lagugu soo duulayo taasaa la arkay walidaalika culimmadii hore andalus nin kami imaam ka mida oo alimaamu dahabi siyarka uu taariikhdiisa ku qoray baa hadal cajiib la yidhiyo wuxuu yidhi inna aruuma idaa lam tuqza hazat ruum caadadeedu waxay tahay haddaan lagu duulin iyadaa soo duulaysa ina aruuma idaa lam tuqza hazat haddaan lagu duulin iyagaa soo duulin waa marka waaqici bay ka tarjumayeen nusuustuna markaa baabkaanu ku sheegayaan wixii axaadiid marka ku soo arooray bacd الnaasna waxaa dhici karta inay ka fahmaan usbuuc haddaan la dagaalamin axaadiidtan in laga tegey sidaa inay tahay sidaa ma ahan sanadkii mar jihaadu dalabka ku filan haddaan awood loo helinna waxaa bannaan sanawaad in layska dhaafo inta laga tabaabushaysanay maxaa u deliila iyadana nebiga calayhi salaatu wasalaam toban sano inays inuu reer maka inuunan la dagaalamin oo heshiis kula galay nebiga maa markii jihaadka cadilay ayb ibnulqayimna wuxuu leeyahay tobanku shardi ma aha heshiis waxaa la siin karaa mutlaq ah laakiin la niyeysan yahay wakhti in la joojiyo awood marka loo helo lala dagaalo muطlaq waa laga dhigi karaa heshiiska waa la furi karaa iyadoo laakiin muslimiintu mar walba uu jihaadka qalbiga uga jiro zaadka saas u leeyahay culamada shaaficiyadana waxay leeyiin toban toban lagama badin karo inta ugu badanoo nebiga laga haayaa toban ka badan annaga ma ogin ay leeyihiin jihaadkuna faradou ahaa faradniman ku ogeyn marka mas'aladu halkaasay marka ku socotaa sanadkii mar inuu yahayna waxaa kaloo laga qaataa jizyada jizyada gaalku markuu dhiibo dagaalku waa laga dhaafa xataa yucdu ljizyata can yaddin wahum saakiruun jizyada maalin kasta baa la qaadaa marka may sanadkii maraa la qaadaa beddelkiisii marka haddii sanadkiiba mar ou noqday shaygii beddelka oo u ahaana sanadkii hal mar waa ku filan tahay marka qaala xadaanaa muusa bn ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can qataadata can muطarifin can cimraana bni xusaynin qaala qaala rasuulu اllahi sal slam laa tasaalu ka tegi mayso daa'ifatun daa'ifo min ummatii ummaddayda ka mida yuqaatiluuna inay dirirayaan cala alxaqi ay ku dagaalamayaan daahiriina ay yihiin kuwo muuqdo calaa man naawa'ahum qofkii iyaga ka horjeedo cadowgooda inay ka sarreeyaan xataa yuqaatila aakhiruhum kooda ugu dambeeya intuu kala dagaalamo almasiixu dajaal ilaa daa'ifadaa kan ugu dambeeya masiixu dajaal uu kala diriray ayb xadiidkan marka wuxuu tusaya ilaa masiixu dajaal inuu jiraayo jihaadku waa dawaam marka tarjamada iyo xadiidku waa iswaafaqsan yihiin ayb daa'ifadanna marka waxaa weeyaan addaa'ifa almansuura kuwa daa'ifada la yidhaahdo addaa'ifa almansuurana sida alimaamu nawowi uu sheegay ummaddaas muslimiinta caqiidadoodu wanaagsantay ku kala dhex jirtaa ayb oo addaa'ifa almansuura waxay isugu jiraan buu leeyahay waminhum zaahidun zuhaad waminhum culamaa'u dad culama waminhum alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna can اlmunkar waminhum almujaahiduuna fii sabiili اllaahi intaba waa isuulooday jiraan koox gaar iyada u ama jirto khulaasat اlqowl waxaa weeyaan ahlu cilmiga caqiidadooda iyo yanii iyoiyo iyo usuushooda diintu ay toosan tahay iyo intii raacsan daa'ifaday doonaanba ha noqdaane yanii meeshay doonaanba yani ha ku firfircoonaadaane daa'if almansuura kuwaasaa la dhahaa walidalika alimaamu axmed markii la su'aalay wuxuu yidhi in lam yakunuu min ahli اlxadiiثi falaa adri man hum haddaysan ahlulxadiidka ahayn ma ogi cidday yihiin ahlulxadiidka man hum marka yaa laga wadaa in allaale inta caqiidada ahlulxadiidka qabto caamada waa soo gelay marka daa'ifulmansuura waa caamada ayb waxaa kaloo soo gelaya marka dadka zuhaadda ah oo caqiidadoodu san tahay dadka jihaadaaya oo caqiidadoodu ay saxeixa tahay kulluhum way soo oodagelayan waana sidaa alimaamu nawowi uu sheegay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii hawaabi اljihaadi jihaadka hawaabtiisa hawaabta jihaadka qaala xadaثana abulwaliid aلطayaalisiyu hishaam bn cabdilmalik qaala xadaثana sulaymaan bnu kahiirin qaala xadaثana الzuhriyu can caطaaءi bn yaziid can abi saciidin can الnabiy salى اllahu عalيه ali waslm anahu su'ila waxaa la su'aalay أy اlmu'miniina akmalu iimaanan mu'miniinta kuwa ugu iimaankoodu ayulmu'miniina mu'miniinta kuwa kee ahoo akmalu yanii dhammaystirnaan badan iimaan xagga iimaanka qaala rajulu nin yujaahidu fii sabiili اllahi ilaahay jidkiisa ku jihaadayo binafsihi iyo wamaalihi kula jihaadayo iyo warajulu nin yacbud ullaha alla caabudayo fii shicbin ku caabudayo buur min ashicaabi buuraha ka mida qad kafa nnaasa sharahu dadka shartiisa ka ilaaliyey marka in dadka sharta laga ceshto aaday muhiim u tahay haddii marka shartaada aad dadka u gudbinaysaa ay badan tahay khatar w halkanna marka rajulu nin yujaahidu fii sabiili اllahi fii sabiili اllahi buu nebigu raa jihaadka marka waxaa la yidhahdaa dadka galana waa badan yihiin dadka fii sabiili اllaahi oo u yahayna waa yar yihiin walidaalika alimaam alxaafid ibn cabdilbar wuxuu sheegay shardigan oo fii sabiili illaahi shardi adag waaytamhiidka kitaabkiisa tamhiidka haada shardu shardun shadiidun shardigan oo fii sabiili illahi shardi shadiidoo daran waxaa qofka inuu waddada alle ku taagan yahay waxaa laga yaabaa qof baa jihaadaayo khiyaanuu samaynayaa naartuu ku gala aawe jihaadkii marka qof baa jihaadaayo markuu jihaadka ka soo dhaqaaqay ayuu haddana waxaa weeyaan mafaasid iyo dhibaatou samaynaa dad muslimiinuu dilaa xaqdarrow ku dilayaa jihaadkiisii ma sii soconaa marka ajarkii jihaadka ma joogayaa marka ma joogaya caaisha radi allahu canha markay maqashay zayd ibnu arqam ayaa wuxuu fadwooday bay maqashay khamriga in la iibiyo waa bannaan tahay cabidda waa xaaraam iibintu dhib ma laha saas baa zayd ibnu اlarqam ayaa sidaa dhahayaa la yidhi ama nooc ribada ka mida ayuu jawaabay adiga oo ijtihaad ku gafay markaasay caaisha radi allahu canha waxay tidhi aclimuuhu ogeysiiya zayd annahu qad baطla jihaaduhu maca rasuuli اllahi salى اllahu alيه ali wasalam wahijratuhu jihaadkiisii ama yanii wanusratuhu jihaadkiisii iyo nusradii nebiga ou la galay jihaadkii nebiga uu kula socdayo uu kula galay inuu buray ogeysiiyey maxaa buriyeyna ficilkaas fadwadaas marka shardigan markuu leeyahay haada shardu shadiidun waa daran yahay qof ma dagaalamay keliya la dhihi maayo waa dagaalamay inta hala saaro wax allaale wuxuu bi'iya dhib ma leh icmaluu maa shi'tum waxaad doontaan sameeya qole la yidhi ma leh ahlu beder baa u la yidhi icmaluu maa shi'tum fainii qad hafartu lakum mowqif adagay nebiga la soo mareen saasoo ay tahayna towbadaa la haleeshiinayaa iyo waxyaabahaasay culammada ku towjiihiyaan ayb marka shardigan fii sabiili illaahi marka lagu dhex jira jihaadkuna waa culus yahay marka laga soo noqdona waa culus yahay marka qofku inuu iska ilaaliyo hadduu konton gaal dilo qof muslimana uu gardarro ku dilo halis waa xaalkiisa qofkaas muslimkaa dhiiggiisii baa ka kor qaylinaya oo qiyaamaha ilaahu ninkan weyddiiye wuxuu ii dilay saasaa la dhahayaan mana islaazimayaan in muslimka la dilo iyo yacnii in la jihaado waxba shaqaba iskumaba lahaa labayba kala yihiin ayb qofku waa jihaadi karaa isagoon muslimna dilin kaasaa furan marka kan kalaa xihan ayb waana macluum min addiini bidaruura qof muslima dilkiis inuunan bannaanayn macluum min addiini bidaruura ayb laakiin dadkaa waxay iska jecel yihiin waxyaabaha gabalna in la sheego waxyaabaha gabalna ka farxin maayaan ayb marka rido iyo faraxgelin ilaahay baa iskale qofku inuu taa ilaaliyo ku dadaalabaabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan marka waxaa kaloo fii sabiililah u baahan tahay in la ogaada maxaa fii sabiililah maxaans ahayn ayb dad un iska dhaqaaqdood iska socoto fii sabiililah wax ah iyo waxaan ahayn aadan kala ogeyn taqliid aad dad ku disho qof muslim inaad taqliid ku disho khatar alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquuba cuquuba iyo cafis in cafiska lagu gafaaroon ninka aad dilayso boqolkiiba boqol kuu huban oo ilaahay maxaad ku disha hadduu ku yidhaha ilaahu adaa i faray sidaan iyo sidaan iyo sidaana igu fartay inaad dhihi karto haddii kale ha isku dilin aadba ku dembaawdide baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nahyi can الsiyaaxati fi nahyi iska reebid la yska reeba can isiyaaxati dhulka in lagu socdo dalxiiska siyaaxada nasaaradaa ilaahay ku caabudi jireen nimanka nasaaradaa qofku markuu rabo inuu ilaahay caabuda nafsadiisa u dhibaa wuxuu ku dhibaya magaaladuu ka baxaya waa lugaynayaa duurkuu aadayaa duurka siyaabahaasay samayn jireen walidaalika waxaa la yidhi nebiyullaahi ciisa kaana yasiixu fi اlardi walidaalika summiya almasiix qaar saasay dhaheen meeshaasaa laga keenay masiixa kollay diin jirta hadday ahaydna innaga waana laga nasakhay xadiidkaa sheegi doon dalxiiskaas marka lagu maxaa yeele qofku hadduu ummaddan jamaaco iyo jumco iyaa ku laasimayo haddii uu ninku duurgal iska noqdo magaaladan intuu ka baxo uu duurka iska galo halkaasaan ku khalwaynayaa yidhaahdo magaaladii fidno oo uga cararayna aysan muuqanin jumco inuunan dukanin jamaaco inuunan haleelin شhayطaana halkaas ku googoosanay qaala xadaثna mxamed بn cثmaan التanuuqiyu abuاljumaahir qaala xadaثna alhayثam bnu xumaydin qaala أkhbaranii الcلاء bn الxاariث can الqاsim abi cabdالرaحmaan can abi umaamaةa ana rajula qaala yaa rasuul الlah rasuulka ilaahayow i'dan lii ii idin bالsiyaaxati dalxiis dhulka inaan socdo ii idin qaala الnabiyu salى الlahu عalيه alي waslm ina siyaaxaةa ummatii ummaddayda dalxiiskeeda aljihaadu fii sabiili illaahi waddada alloo lagu jihaado ninkaan markaan jihaadayo meel inta ka tago meel kale aadayaan siyaaxo taasaa ugu filan jihaadkaas baa marka ayaa lagu dalxiisaya xadiidkan marka isnaadkiisu waa saxiix cabdulxaq ilishbiili ayaa saxiix yeelay ibnulqadaanna waa ka iyo ibnulqadaan ilfaasina waa ka aamusay xaafid alciraaqina kitaabkiisa takhriiju almuqni can xamli اlasfaar axyaa culumudiinka uu ku takhriijiyo ayuu ku saxiix yeelay isnaadkiisu uu yani ku isnaaduhu jayidun uu ku yidhi baabun fii fadli اlqafli fi اlghaswi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan ayb fii fadli اlqafli rogmashada fadligeeda caddayntiisibu u baab yahay fi اlghaswi dullaanka dhexdiisa lagu soo rogmado laba macnay leedahay marka alqaflatu qaflada laba macnaa lagu macneeyayo macna waxaa weeyaan jihaadkiiba uu soo galay waa soo laabtay gurigiisiiba u soo socdaa waa soo noqod soo noqodkaas marka sii socoshada hore ayuu la ajar yahay macnaha kaloo alqaflatu lagu macneeya waxaa weeyaan jihaadkiiba ayaa la galay haddana waxaa la yidhi ciidankii mar labaad ha lagu laabto rogaal celis rogaal celiskuna alqaflatu waa lagu fasiray labadaa macno rogaal celiska dambena ajarkiisu waa badan yahay soo noqoshadana ajrigeedu waa badan yahay labada tii lagu fasiray qaala xadaثna mxamed bn اlmusafى qaala xadaثna caliy bn cayaashin can illeyt bni sacdin qaala xadaثna xaywatu can ibni shufayin can shufay bni maatic can cabdillaahi huwa bni camrin can الnabiy salى اllahu عalيه alي waslama qaala nebigu waxau yidhi qaflatun rogaal celin ama qaflatun soo noqosho soo rogmasho ka haswatin oo kale ayay la mid tahay duulaan oo kale yacnii ajarka marka la duulayo kale qofka uu leeyahay markuu noqonayana uu helaya ama markuu ku rogaal celinayo ciidanka uu helaya wabilahi towfiiq sal alla sal